waxaan uun u sheegayna dadka ganacsatada annagoo raacayna dastuurka wadanka guud ahaan u yaala federaalka ah oo sheegaya ama qeexaya qolo waliba deegaanada ay joogto inay iyadu mas-uuliyadeeda lagula xisaabtamo annagoo qarsan soola dhoweynayna maalgashiga caalamiga ah sharuurla-aanta ah ayaan kaliya wax nadaama u samaynaynay wixii hor jiray waxaa tusaale ahaan haddaan kasoo qaado xuduudaha waxaa laga yaabaa inaan xuduud la isticmaali jirin qolo walba meesha xoog goori joogo kale ay ku sinaa jirtay marka hore marka arrintaas in koonfur galbeed xuduudeeda waxa hadda ka dambeeya iyada laga weydiiyo wixii loogaga baahan yahay dadka maalgashanaya ayadoon shuruud lagu xigayn ay fasax u qaataan annagoo soo dhaweynayna weliba sidaa siyaasadda aynu qabto maalgashiga